hadaan ku jirno aan filayaa caawo inay labaiyo labaatan tahay ama koo iyo labaatan tahay luuli ah sideedeedii iyo caawo bishu ay labaatan ahayd inta udhaxayso konton iyo laba qof oo soomaali ah bay ku dileen seerkii n f d iyo udhaxeeyey gobolada jubba toddoba gaadiid oo gaarigaan la toddobana waa ku gubeen shalay saacaddu markii ay ahayd labadii duhurnimo baabuur wuu leeyahay nin la yidhaahdo waxa weeyo soomaaliyeed oo ganacsada ah oo caradaas caanka ah caanka ah oo la yidhaahdo xuseen maxamed ismaaciil oo ku magaca dheer cagma dhige bishii lixaadna ay dhowr jeer xinood ay ku eedeeyeen inuu qabanqaabinayo mudaaharaadyo looga soo horjoodo derbiga raaskaamboori laga dhisayo gaarigaasoo adeeg tuulada raaskaamboori ka qaaday oo tuulada kayunga adeeg u wado bay dhex ku qabteen sideed qof oo saarnaydna waa dileen gaarigiina waa gubeen waana dee tii ugu dambaysay weeye ee dhacdadan way iska taagan tahay tii taa ku xigtay labaiyo tobankii bishaan baa waxay ka dhacday tuulada la yidhaahdo kurdo oo hoos tagta degmada ceelwaaq ee gobolka gado tii kaleo ka horreysay sideeda bishaan bay waxay ka dhacda calibuley tuulada la yidhaahdo oo iyadoo seerkii n f d ku taallo degmada afmado hoos tagto dhoobley u dhow